قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب قدع الشجر والنخل هذا متكني باب جواز قدع الشجر geedaha goyntooda bannaanaashadooda u baab yahayo wannakli iyo geed timiraadka goyntiisa bannaanaashadiisuu u baab yahay maxaa loo goynaa lixaajati alqitaal dagaalkii gaalada dagaalka xaajadiisa iyo daruuradii darteed in loo goyn karo ayuu u baab yahay imaamu lbukhaari raximahu allahu tacaala bacdamaa uu soo sheegay axaadiis fara badan manaaficda zarcigu leeyahay iyo manaaficda uu iska leeyahay geedaha la tallaalo haddana baabkan sheekhu wuxuu inoogu sheegi iyadoo geeduhu manaaficdaa leeyihiin haddana daruuro awgeed geedihii musmirka ahaayoo midhaha dhalayay way bannaan tahay in la gooyo oo la jarjaro lixaajati alqitaal waa markii dagaalka gaalada iyo jihaadka lagu jiro oo la doonayo marka gaaladii in lala dagaalamo geedkii way ku dhuumanayaan ama waxaa la isleeyahay manaafic iyo midho ayay ka guranayaan geedka marka xaajatulqitaal in loo goyn karo adiladeedii ayuu sheekhu noo sheegi doonaa raximahu llahu tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala wa qaala anasun anas wuxuu yidhi amara annabiyu nabigu wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam binnakli ay biqadci nnakli geetimireedka goyntiisii ayuu nabigu amray sala allahu calayhi wasalam faqudica geetimireedkiina waa la gooyey waa xadiidkii hore aan usoo qaadan jirno waa markii masaajidka nabiga uu dhisayey sala allahu calayhi wasalam oo markaana geetimireedkii meelaha ku yiilay nebigu wuu jarjaray sala allahu calayhi wasalam maxaa yeeley waxaa ka muhiimsan meesha masracaya geetimireed inay noqoto waxaa ka muhiimsanayd masaajidka inuu ka dhisayey nebigu sala allahu calayhi wasalam qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil huwa albasriy qaala xadaanaa juwayriyatu wajuwayriyatu bnu asmaa adubaci can naaficin mowla cabdillaahi bni cumar can cabdillaahi bni cumara can اnabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu rasuulka alle xaraqa rasuulku wuxuu gubay nakhla bani nadiir reer bani nadiir yahuuddii la dhihi jiray geetimireedkoodii geedkaa nabigu sala allahu calayhi wasalama wuu gubay waqadaca waana gooyey nebigu sala allahu calayhi wasalam maxalushaahidka bukhaari uu deliishanayana waa xadiiskaas oo nimankii yahuudda ahaa geedahoodii iyo beerahoodiiba inuu nabigu ka gubay sala allahu calayhi wasalam geedihiina uu ka googooyey waa lixaajati alqitaal wa hiya buqcadaas geedaha lagu jaray buqcada geedaha nabigu ku googooyey oo geedaha uu ku gubay nabigu sala allahu calayhi wasalam albuwayra waa meeshii buwayro la dhihi jiray buwayra waa beldatun min bilaadi bani nadiir waa heer bani nadiir meelaha ay deganaan jireen meelahaasaa la dhihi jiray buwayra walahaa waliajliha liajli lbuwayra buwayradaa darteed ayaa yaquulu xasaan xasaan uu leeyahay waa xasaan ibnu thaabit wuxuu leeyahay markuu ka gabyayey dhibaatadaa yahuudda soo gaartay wahaana calaa saraati bani lu'ayin xariiqun bilbuwayrati mustadiiru baxrulwaafir w waafir w wahaana calaa saraati bani lu'ayi xariiqun bilbuwayrati mustadiiru mufaacalatun wahaana waxaa fududaaday calaa saraati bani lu'ayin qabiilka reer bani lu'ayi kuwoodii sharafta lahaa waxaa ku fududaaday xariiqun gubid xariiqaasoo bilbuwayrati filbuwayra magaalada buwayro la yidhaha dhexdeeda ahaaday xariiqaasoo mustadiirun ee faafay oo beerihii dhammaa qabsaday kaasaa qabiilkii reer binu lo-ayi ku fududaaday uu yidhi xasaan ibnu thaabit marka xasaan gabaygan ulajeeddada uu ka leeyahay waxaa weeye bani lo-ayin waa min quraysh waa laf quraysh ka mid ah maca daalika maxaa quraysh meesha keenay reer beni lo-aye maxaa meesha keenay ilaa waxa geedaha laga gubay waxay ahaayeen yahuud waxa meesha keenay waxa weeye hum aladiina xamaluu kacban calaa naqdi alcahdi maca rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam leannahu nimankan reer beni lo-ayi qeybtii gaalada ahayd ayagaa ku xambaaray kacab oo ra'iisulyahuud ahaa inuu ballankii nabiga uu la galay uu ka baxo sala allahu calayhi wasalam ayagaa ku booriyey oo yidhi ballankii nabiga isaga bax oo nabiga iska celiya oo nabiga la dagaalama sala allahu calayhi wasalam marka sidaasuu gabaygii ugu soo daray xasaan ibnu thaabit oo wuxuu leeyahay wixii meesha ka dhacay waxaa mas-uuliyaddooda qaadaya oo ay la fududaatay dhibaatada nimankaa yahuudda ku dhacday reer beni lu-ay wax fududay la noqotay wey beerahoodii yahuudda laga gubay wahaana waxaa fududaaduuu yidhi calaa saraati bani lu-ayin reer beni lu-ayi lafta la yidhaah kuwoodii sharafta lahaa waxaa ku fududaaday xariiqun gubid xariiqaasoo bilbuwayrati fi lbuwayra magaalada buwayre la yidhaah dhexdeeda ahaaday xariiqaasoo mustadiirun ee beerihii iyo magaaladii dhammaa oo dhan ku faafay qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabun haadaa midkani baabun baabu baabkan waa baab kada liljamiic bigayri tarjama wax tarjamaa sheekhu uma samayn wa huwa bimansilati alfasli min albaabi aladii qablah baabkan baabkii ka horreeyey wuxuu la mid yahay fasal ahaan waa kii aanu soo qaadan jirnay inta badan oo dhan قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مقاتل هو المروزي قال أخبرنا عبد الله وعبد الله المبارك المروزي قال أخبرنا يحيى بن سعيد هو الأنساري التابعي وتابعي أنساري عن حنظلة بن قيس الأنساري سمع وحو مغلي حنظلة وتابعي سقنا من باب رواية التابعي عن التابعي لو التابعي وحسك قال سمع حنظلة وحو مغلي رافع بن خديج شحابي qaala wuxuu yidhi saxaabigaasi kunnaa waxaan ahayn akthara ahli lmadiina ahlulmadiina kuwa ugu badanaan ahayn musdaracan min musdaracin xagga abuurka beeraha la abuuranayo annagaa ugu beero badnayn abuuritaanka masderaan hadda macnaynay musdaracan waa masder miimiyow musdaracan min musdaracin xagga abuurashada beeraha la abuuranayo kuwa ugu badanaan ahayn kunnaa waxaan ahay inuu yidhi saxaabigaasi nukri larda ardada waan kirayn jirnay binaaxiyati qayb ayaan ku kurayn jirnay qaybtaasoo minhaa ardada ka mid a qaybtaas oo musaman la magacaabay oo musaman mudakara laga dhigay iyadoo laga sifaynayo binaaxiyati oo mu'anasa waa biictibaari albacdi naaxiyada waxaa loo ictibaariyey bimacna albacdi bacdigaasoo musaman la magacaabay saasay ka dhiganta naaxiyada binaaxiyati qayb ayaan ku kirayn jirnay qaybtaasoo minhaa ardadii ka mid a qaybtaasoo musaman loo magacaabay lisayidi alardi ay limaaliki alardi ardada ninka iska leh qaybaa loo magacaabi jiray oo waxaa la dhihi jiray qaybtaasa adiga kuu baxaysa caamilka ninka shaqaalahana waxaa la dhihi jiray qaybtaasaa u baxaysa qaala markaasu wuxuu yidhi raafic ibnu khadiij fa mimaa yusaabu fa mimaa ay fa rubamaa waa mimaa oo bimacnaa rubaa fa mimaa fa rubamaa waxaa la arkaa yusaabu dalika albacdu bacdigii qofka loo magacaabay in la musiibeeyo musiiba ku dhacdo wa taslamu alardu ardada qaybtii kalena ay badbaaddo ayaa laga yaabaa wa mimaa wa rubamaa waxaa la arkaa yusaabu alardu ardadii in la musiibeeyo ardadii musiiba ku dhacdo wa yaslamu daalika albacdu bacdigiina uu badbaado oo uu nabad galo fa nuhiinaa marka kiraha noocaasa maadaama qararkaas iyo khiyaanadaas ay ku jirto waanala ka reeb buu yidhi raafic ibnu khadiij kirada noocaas inaannu u kirayno ardadii wa ama adahabu waalwariqu dahabkii iyo fidadii falam yakun almadkuur midkaa la soo sheegayo dahabka iyo fidadu yowma-idin maalintaa maba ahaynba maalintaa ma jirin dahabka iyo fidadu yacni maalintaa ma jirin ulajeeddada uu ka leeyahay ma aha nafya wujuudihima xilligii nebiga sala allahu calayhi wasalam dahab iyo fida ma jirin ulama jeedee bimacnaa wuxuu ula jeedaa falam yakun yukraa bihima laguma kiray jirin beeraha dahab iyo fido xilligaas wakhtigaa laguma kiray jirin oo ula jeedaa maahane dahab ma jiri jirin iyo fida ma jiri jirin ulama jeedo maxaa yeele lacagaha ugu badan oo xilliga nabiga la isticmaali jiray sala allahu calayhi wasalam waxayba ahaayeenba dahabka iyo fidada xadiiskan markaa ulajeedadiisa maxay tahy raafic ibnu khadiij wuxuu yidhi ardada xilligaas waan kirayn jirna uu yidhi waxaan ku kirayn jirnay binaaxiyati minha naaxiyati minha ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa in maaligii maalan qayb dhulkii ka mida la yidhaha qaybtaas adigay kuu bixi shaqaalaha ka wada shaqaynaya dhulkoo dhan shaqaalihiina waxaa la leeyahay jihadaas aad leedahay ama ha kuu baxdo ama ha kuu ba'do adiga maaligiina waxaa la leeyahay adigana qismigaas aad leedahay ardada ka mida ama ha kuu baxdo ama ha kuu ba'do saasaan samayn jirna u wuxuu yidhi marka saxaabigana waxaa dhici jiray mararka qaar in qofkii wixii loo magacaabay shaqaalihii aafaba ku habsato ardada intii kalena ay badbaaddo marna waxaa dhici kartaa intii loo magacaabay qofka maaliga ah inay baxdo shaqaalihii qaybtiisana ay aafa ku habsato ayaa dhici karta markaasaa nala ka nahiyey buuri leanna kiraha noocaasa biitifaaqi alculamaa waa xaaraan mana ansaxayo caqdiga noocaasa biitifaaqi alculamaa madaahibtao dhan waa isku waafaqsan yihiin waa kiraa'u lardi binaaxiyati minha ardadiyoo lagu kiraynayo naaxiya ama qayb ayada ka mid a oo masalan qofku inuu beertiisii yidhaaho shaqaalo intuu geliyo inuu yidhaaho aniga dhinacaas bari beerta dhinaceeda bari wixii bari xiga oo niskaas ayaa aniga ii baxaya beertana ka wada shaqee adiguna niska kale ku nasiibso hadhow marka waxaa dhici karaa niskii shaqaalaha loo magacaabay in uu bixi waayo oo aaf ay ku habsato ayaa dhici karta qofkii shaqaalaha dhididkiisi maxaa lagu cunay marka marka caqdiga noocaas oo kale ah ma ansaxayo waana xaaraan biitifaaqi alculamaa marka wuxuu yidhi raafic ibnu khadiij wa ama adahabu waalwariq falam yakun yowmaidin amaa dahabka iyo fidada xilligaa kuma aanan ijaari jirin macnaa wuxuu ula jeedaa ay yukraa bihima laguma kirayn jirin walam yurid ulama jeedo nafya wujuudihima ma jiri jirin dahab iyo fida ulama jeedee yacni xilligaasaan lagu kirayn jirin wy qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabu اlmusaaracati bishadri wa naxwihi haadaa midkani baabu xukmi اlmusaaraca xukumkii wada abuurashada ayuu u baab yahay bishadri nis beerihii lagu lagu abuurto iyo wa naxwihi naxwi shadri niska wixii la mida lagu abuurto xukunkiisii ayuu u baab yahay halkan masalada sheekhu uga hadli doono waxaa weeye waa axkaamu اlmusaaraca bishadri wa naxwihi qofkii beertii in shaqaalo qofku geliyo maaligii beerta iska lahaa inuu shaqaalo geliyo shaqaalahaana uu kula heshiiyo nis niska maxaa loola jeedaa waa shadri mushaac liannahu beeraha cuquuddooda saddex ay u qaybsamaan beeraha cuquuddooda marka shaqaalo la gelinayo axkaamtooda waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood in qofka shaqaalaha lagula heshiiyo biqidcatin min alard waa kiraa'u lardi biqidcatin minha ardadiyoo lagu kireeyo qayb iyada ka mid a oo la yidhaha niskaadna aduu kuu bixi anigoo maaligaana niskaasaa ii baxaya kana wada shaqee beertii waa tii xadiidka hadda aanu soo marnay uu diidayoon dhahanay kaasi waa xaaraan biitifaaqi alculamaa qismiga labaad ee beeraha lagu kiraeyo waxaa weeye waa yacni qismi mushaaca waa kiraa'u lardi biqismin mushaacin fiiha ardadii in lagu kireeyo qayb ardadii ka mida laakiin ku dhex faafsan iyadii oo aan lalahayn niska dhinacaas xiga shaqaalow adigaa iskale maaligana niska dhinacaas xiga adigaa iskale ma la dhahayee waxaa la leeyahay beerta wixii ka soo baxa nisan ku siina waa wixii isku dhex daysan weeye marka beerta wixii ka soo baxa nisaad leedahay kaasi marka waa kiraa'u lardi biqismin mushaacin minhaa qismi mushaac oo ardadii ka mid a oo lagu dhex daayey taasina waa qismi labaad qismiga saddexaadna waxaa weeye waa kiraa'u lardi binnuquud shaqaalihii inaad kula heshiiso lacag oo tidhaaho beerta iga shaqee kun doolaraan ku siin laba doolaraan ku waxaan ku siin laba kun oo doolar saddex kun bixasabi alitifaaq saddexdaasay marka musaaracada u qaybsantaa musaaracada marka qismigii xadiiskii hore uu noo soo sheegay waa xaaraan biitifaaqi alculamaa oo inaad masalan shaqaalihii caqdi kula gasho oo tidhaaho yacni nisaan ku siin niskaasoo qaybta bari ah ama qaybta yacni kale oo dhinaca galbeed xigta ayaan ku siin inaad tiraa wixii mushaacaysan ahayn waa xaaraam leanna waxaa dhici karta shaqaalaha qismiga aad tiri qismigaas aduu kuu bixi qismigii in aafa ku dhacdo qaybtaadii keliyahu ay kuu badbaado oo qofkii shaqaalaha dhidi dhididkiisii lagu cuno xaaraan lagu cuno taasi marka biitifaaqi alculamaa xaaraan wey qismigan labaad oo ah kiraa'u lardi binnuquud ardadii iyo beertiiyo shaqaalihii looga kireeyo lacag kaasina waa jaa'izun biitifaaqi alculamaa oo wax khilaaf ka keenay maba jiraanba shaqaalihiin aad beer gashato oo doolar iyo wax la mida aad ku kiraysato waa jaa'is biitifaaqi alculamaa kaasina khilaaf kama jiro waxa marka khilaafku ka jira waxaa weeye waa qismiga saddexaad qismiga saddexaad muxuu yahay waa kiraa'u lardi biqismin mushaacin minha qismi mushaaca oo masalan shaqaale inta beerta gelisid inaad ku tidhaaho beertan wixii ka soo baxa rubacan ku siina beertan wixii ka soo baxa nisan ku siin beertan wixii ka soo baxa thuluthaad ku leedahay bixasabi alitifaaq waa sidii un lagu heshiiyo mar walbaba qismigaas keliyaha khilaafku ku jira qismigaas marka imaamu shaafici raximahu llahu tacaala wuxuu ku magacaabay laba magac uu u bixiyey marna wuxuu ku magacaabay musaaraca marna wuxuu ku magacaabay mukhaabaro imaamu shaafici raximah llahu tacaala labada qismiba wuu xarimay imaamu shaafici raximah اllahu tacaala beertii in lagu kireeyo wixii ka soo baxaad nis leedahay shaqaalow ama thuluth aad leedahay ama rubuc aad leedahay la yidhaaho mukhaabara la yidhaha musaaricuu ku magacaabay waa xaaraam bisifa caama madhab imaamu shaafici raximah اllahu tacaala leanna waxaa weeye haddii abuurka uu bixinayo maaligana imaamu shaafici wuxuu yidhi waxaa la yidhaha musaaracu hadduu shaqaalaha la yidhaha abuurka adaa keenayana sheekhu wuxuu ku magacaabay mukhaabaro labada qismina wuxuu yidhi waa xaaraan laakiin a'immada kale oo imaamu axmed iyo waxay leeyihiin way bannaan tahay musaaracana way bannaan tahay oo bishadri wa naxwihi mukhaabarana way dhammaan way bannaan tahay sawaaءun kana albadru min alcaamil aw min almaalik abuurka ha keeno shaqaalaha ama maaligga beerta abuurka ha keenee imaam axmed wuxuu leeyahay waa bannaanta waxaa kaloo imaam axmed eedana ku raacay qayb culimmada shaaficiyada qaybo ka mida sida imaamu nawowi raximah llahu tacaala imaamu nawowi kitaabkiisa rawdaha ah wuxuu asagu ku banneeyey musaaracada musaaracada iyo mukhaabarada labaduba waa jaa-is uu leeyay wahada aqwa daliilan saasuu leeyahy imaamu nawowi raximah llahu tacaala xagga daliilka kaasaa ku xoog badan ayuu rawdaha ku yidhi imaamu nawowi raximah llahu tacala waxaa kaloo shaaficiyada oo masaladaas ogolaaday musaaracada iyo mukhaabarada sheekhan la yidhaha ibnu khusayma iyo ibnulmundir iyo khataabi khataabi iyo ibnu khusayma iyo ibnulmundir oo min a'immati shaaficiya ka mid ah iyaguna nawowiyay ku raaceen oo waxay leeyihiin mukhaabarada iyo iyo musaaracadu way bannaan yihiin sawaaءun kana albadru min alcaamil aw min almaalig abuurka shaqaaluhu ha keeno ama maaligu ha keeno markaad fiirisana dhinacan dhoobeyda sidaasaaba looga dhaqmaa dhoobeyda markaad fiiriso qofkii inta ugu badan shaqaaluu beertii gelinaa qofkii maaligga ahaa markaas wuxuu leeyahay war wixii beerta ka soo baxaa genleyda wixii ka soo baxaa rubacan ku siina ama nisan ku siin waa looga dhaqmaa musaaracada iyo mukhaabarada ama abuurku ha keeno shaqaalaha ama abuurku ha la yimaado qofka maaligga marka taasi waxa weeye waxa looga dhaqmayo waa uun ikhtiyaarkii imaamu nawowi raximahu llahu tacaala masaladii imaamu nawowi uu ka doortay oo musaaracada iyo mukhaabaradu labaduba inay bannaan yihiin masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo marka imaamu albukhaari raximah llahu tacaala marka culimmadan iyagu musaaracada banneeyeen culimmada musaaracada banneeyeen oo imaam axmed uu ka mid yahay oo imaamu nawowi raximah llahu tacala iyo khataabi iyo ibnulmundir iyo ibnu khusayma ay ka mid yihiin iyagu axaadiista waxay ku xambaareen axaadiista nahyaa ku soo aroortay ajwibay ka bixiyeen oo jawaabay ka bixiyeen axaadiista musaaracada iyo mukhaabarada nabigu uu ku diiday sala allahu calayhi wasalam mar waxay uga jawaabeen waxay yidhaaheen axaadiistaas oo sheegaysa nahyigu waa bimacnaa karaahiya nahyiga waxaa loola jeedaa karaahiya loola jeedaa nahyu taxriim loolama jeedo macno labaadna waa uga jawaabeenoo waxay yidhaaheen musaaracada la diidayo waa midii xadiiska hore aan soo marno kunnaa nukri اlarda biالnaaxiyati minha waxa nahyigu ku soo arooray oo musaaracada waa biالnaaxiyati min alardi qismi mushaac aan ahayn oo la yidhaaho maalan nis adigu kuu baxaa niska bariga xiga shaqaalow adigu kuu bixi beerta anigana niska galbeed xigaa ii baxaya taasay axaadiisa ku xambaareen marka waxay yidhaaheen imaa nahyiga in lagu xambaaro nahyulkaraahiya in loola jeedo ama in looga xambaaro yacni xadiiskii raafic ibnu khadiij oo ahaa kunaa nukri alarda binaaxiya in lagu fasiro oo waxaa la nahyinayo aqsaamtaasaa la nahyin mooye musaaracada kale oo aqsaamta aan gelayn lama nahyinayay leeyihiin imaamu nawowi raximah allahu tacaala iyo ibnu khusayma iyo ibnulmundir iyo sheekhan la yidhaaho khataabi waxaad moodaa marka markaad fiirisid imaamu albukhaari raximah llahu tacala masalada asagu sidau uga hadlay masalat almusaaraca walmukhaabara asaga imaam n imaamkan la yidhaha imaamu albukhaari cindahu musaaracada iyo mukhaabarada kama lama farqiyo bukhaari oo magacaasayba u leedahay isaga magacaas musaaraca uu u yaqaanaa labadoodaba baynamaa imaamu shaafici raximah llahu tacaala uu kala saaray laba magac uu u kala yeelay oo mukhaabaradana uu yidhi waa markii abuurku shaqaalaha dhiibaa mukhaabara la yidhaha hadduu maaligga beerta iskale uu abuurka bixiyana waxaa la yidhaha musaaraca labadaas magacu imaamu shaafici u kala bixiyey laakiin bukhaari isagu kulligood musaaracay u yihiin kulligood abuurka nin walbaa ha bixiyo nin walbaa ha bixiye magacaas musaaraca ayay u yihiin imaamu albukhaari raximah llahu tacaala markaad fiiriso habka iyo usluubka bukhaarigu ku socdo iyo aahaarta uu noo keeli doonana waxaad ka fahmi uun bukhaari inuu asagu raacsan yahay culimmada dhehaysa nahyigu waa nahyulkaraaha ee nahyu taxriim ma aha oo musaaracada asagu xaaraam agtiisa kama aha imaamu albukhaari raximah llahu tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala wa qaala qaysu bnu muslim wuxuu yidhi huwa alkuufiyu waa bimacna riwaaya mar haddii cantu ay ka dambayso wa qaala qays bnu muslim alkuufi wuxuu ka wariyey can abi jacfar abi jacfar waa moxamed bnu caliy bn alxusein almacruuf bilbaaqir imaam lbaaqir imaamka la yidhaaho weeye oo shiicadu ay u nisbo sheegto zuuran wa kadiban waa ku been abuurteen Eh, shiici ma ahin sheekhu raximah llahu tacaala waa min aali beyti rasuuli illah sala allahu alayhi wasalam waa min kibaari ahli sunna laakiin waa sheekha uu yidhi ibnu casaakir raximah llahu tacaala kitaabkiisa tabyiin kadib ilmuftari markuu sheekhan ka hadlayay wuxuu yidhi rajulaani saalixaani buliyaa biasxaabi suu laba ninoo wanaagsan asxaabu suu'a lagu ebteleeyuu yidhi oo lagu imtixaanay waa abi jacfar albaaqir iyo imaam axmed ibnu xambal imaam axmed ibnu xambalna niman mujasimo ah oo mushabbiho ah oo ilaahay iyo khalqigiisiiba aan kala saarayn bee sifaatkii makhluuqaadka ilaahay siiyey ayaa imaam axmed u nisbo sheeganayuu yidhi oo dhahaya waxaan nahay jamaacadii imaam axmed ibnu xambal kuwo shiica la yidhaahna wuxuu yidhi waxay u nisbo sheeganayaan abi jacfar albaaqir oo waxay leeyihin jamaacadiisaan nahay zuuran wa kadiban marka wuxuu yidhi laba sheekhoo saalixiinta waaweyn ka mid ah asxaabu su'a lagu ebtelayuu yidhi oo u nisbo sheeganayo qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala wa qaala qays bnu muslim huwa alkuufiyu wuxuu ka wariyey can abi jacfarin qaala wuxuu yidhi abi jacfar ma bilmadinati ma fi lmadina ba'daas waa bimacnaa fi ma bilmadinati ma fi lmadinati magaalada madiina dhexdeeda ahlu beyti hijra hijrada gurigeeda ahalkeeda ma ahaanin bimacnaa dad muhaajiriinu ula jeedaa dad muhaajiriin ahoo guri ku nool ma jiraan ilaa haddayba dad ahlu beytu hijra jiraan oo muhaajiriin guri ku nool ay jiraan yasracuuna beeraha waxay ku abuura jireen cala athuluthi waarubuc soo ma aragtay aahaartaasu soo deliishaday inuu bannaynayo musaaracada beeraha waxay ku abuuran jireen muhaajiriin guri kasta oo qof muhaajira ku nool yahay beeraha waxay ku abuuran jireen uu yidhi sheekhu cala athuluthi waarubuc bimacnaa cala thuluth warubuc maxaa loola jeeda waa thuluth maa yakhruju minha waa wixii ka soo baxa thuluthkeeda shaqaalaha lagula heshiinayo rubucna waa sidoo kale rubuc maa yakhruj minhaa waawdanna waa bimacnaa aw cala thuluthay ku abuuran jireen waarubuci leannahu labadoodu caqdiga laguma kulmin karo shaqaalihii in la yidhaha thuluthna waa leedaha rubucna waa leedaha suurtagal ma aha waxa weeye cala thuluthi waarubuci aw amase arubuci ama rubuc saasay kule shaqaalaha kula heshiin jireen wallahu subxaana wa tacaala